dhaqankeenu wadoon waxalyeeya dacada haweenkeenu wadoon waxalyeeya dacada
ismaqal wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haldoorka haweenka barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaadkiiba aad mar ka dhagaysataan radio kismaayo codka jubbaland toddobaadkan barnaamijka waxa aan kusoo qaadanaynaa haweenka baahiyaha gaarka qaba sida ay qayb uga noqon karaan siyaasadda maxaase ka hortaagan inay door ku yeeshaan siyaasadda sanadakan hadda aan ku jirno ugu yaraan soddon sana waxaan ku jirnaa dhibaatooyin dhibaatadu waxa ay ku dhacdaa waxa weeye waa haweenka markii xaqiiqiyan laga hadlo way tahay in ay haweenku wax qabsan karaan waa waraysi ku saabsan mawduuca barnaamijka sidoo kale waxaan waraysi la yeelanay guddoomiyaha ururka naafada jubbaland haddii haweenkii naafada oo la takooray takoor baa ka mid ah gesid baa ka mid ah in aan waxay la moodaya haweenkan ay wax qaban karinba waxaa waxaaba dhici karta inaanu ka karti badannahay waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah abshiraac cabdirashiid xuseen haweenkeenu wadoon waxalyeeya dacada haweenkeenu wadoon waxalyeeya dacada dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa inta badan bulshada kala kulma faquuq iyo dhibaatooyin iyadoo ay usii daran tahay haweenka baahiyaha gaarka qaba kasakow dhibaatooyinka ay haweenka ka cabanayaan ee ah in la faquuqo ay usii dheer tahay inay yihiin naafo aysan lixaadkoodu dhammaystirnayn waxaana arrintaasi ay keentay in bulshada la nool naafinimada ay inta badan waayaan hankoodii siyaasadeed ay xaqa u lahaayeen dhibaatooyinkan ayaa waxaa sababay in dadka baahiyaha gaarka qabo ee aan inta badan loo arkin kuwa wax qabsan karo oo la liido taasi ayaa waxay keentay in aan fursad la siin haweenka naafada ah haddaba dalka soomaaliya waxa uu gelayaa jawi doorasho taasoo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka xiiseeya siyaasadda ay doonayaan inay ka qayb qaataan haddaba arrinta isweydiinta leh ayaa ah waa sidee haweenka baahiyaha gaarka qabo ka qaybgalkooda ma yihiin kuwo u helan in ay ka qayb qaataan siyaasadda maxay tahay caqabadaha ka hortaagan inay door ku yeeshaan siyaasadda waxaan su-aalahaasi weydiiyey qaar ka mid ah haweenka baahiyaha gaarka qabo suleyqa maxamuud axmed oo ah haweenka ku nool magaalada kismaayo kana mid ah haweenka baahiyaha gaarka qabo sidoo kalena ah musharax u tartamaya ka mid noqoshada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey sida ay haweenka baahiyaha gaarka qabo ay uga soo muuqan karaan kuraasta siyaasadeed ee lagu tartamayo sidoo kale waxaa ku dhaliyey inay musharax noqoto
run ahaantii waxaa la is oran karaa dadkan baahiyaha gaarka qaba dadkan kale lixaadkooda qaba runtii waxay is yidhaahdaan dabcan laguma midabta kooraa inay yihiin dadkan waa naafo dadkaana naafo ma ahan dadkaannax waa qabsan karaan kuwaannaxo ma qabsan karaan marka siyaabahaas ayaa jirta in lagu midabta kooro dadkan baahiyaasha gaarka qaba marka waxaan isleenahay laakiin maadaama ay haddu sidii hore ay dadku jaahiliyin ay ahaayeen ee hadda aysan ahayn ay wax soo fahmayaan run ahaantii way ka qayb geli karaan siyaasadda dhan kastaba ha noqoto waa tahay adiga waxaad ka mid tahay gabdhaha sanadkan ka mid ee musharaxiinta u tartamaya maxaa kugu dhaliyey ayaad isleedahay in aad u tartanto oo aada noqoto musharax xaqiiqiyan waxa isdhihi kartaan ama laisdhihi karaa in aan u noqdo musharax dadka baahiyaha gaarka qaba waxyaabaha isdhihi kara ama laisweydiinaya waxay yihiin qofka kan waa naafo muxuu musharax u noqon karaa muxuuse kusoo korsin karaa baarlamanka xaqiiqiyan waxaan rabnaa markii la dhaho dadkan donoriska ama loo yaqaano deeqbixiyaasha in ay arkaan maamul kasta inuu ku jiro laba qof ama saddex qof ama hal qof oo kamid a dadka baahayaasha gaarka qaba anigu marka waxaan dhiirigelinayaa maadaama qof aqoon-yahan aan ahay kana mid ahay dadka baahiyaha gaarka qaba oo haddana haweenka aan ka mid ahay inay wax qabsan karaan inaan tuso dadka kale ay niyadda badankood laga jeediyo waa tahay haweenka baahiyaha gaarka qaba ayagu naftarkooda ma yihiin kuwa dhiiran oo jecel in ay siyaasadda qayb ka noqdaan ama doorkoodii ay ku lahaayeen siyaasadda raba inay muujiyaan
waa mahadsantaa walaashay waa su-aal aada u wanaagsan run ahaantii sanadadii hore markii laga soo tago sanadkan hadda aan ku jirno ugu yaraan soddon sano waxaan ku jirnaa dhibaatooyin dhibaatadu waxa ay ku dhacdaa waxa weeye waa haweenka markii xaqiiqiyan laga hadlo way tahay in ay haweenku wax qabsan karaan wayna ka go-an tahay inay wax qabsanayaan haweenka baahiyaha gaarka qaba sababto ay tahay kuwa lixaadkooda qaba ee ku jira baarlamanka waxaa ka midka ah kuwa aan lixaadkooda aan qabin oo ka firfircoon siyaasadana in badan kaga jira oo haddana la is oran karo waxyaabo badan ayay ka bedeli karaan dalka maanta waxyaabaha uu ku jiro sababtay tahay maamada tan ama hooyo soomaaliyeed oo dhibaataysan oo dadka baahiyaha gaarka qaba ku jira waxay ka mid tahay dadkii dhibaatada kasoo gaaray soddonkii sano aan ku jirnay qaxa iyo dhibaatada
waa tahay sidaan wada ognahay haatan ma jiraan ama gabar ka mid ah gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ama xilka hayso dowladda dhexe ama ha noqoto maamul goboleedyada hadda aan ku sugannahay jubbaland maxay tahay sababtaasi ma laisdhihi karaa haweenkii naftirkooda way ka gaabiyeen in ay doorkooda muujiyaan
run ahaantii isma oran karno haweenkoo dhan baa ka gaabiyey haweenku kuwa lixaadka leh iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba badankood waxaa la saaraa caqabado ama wax la yidhaahdo midabta koor sababto ay tahay waxaa la yidhaahdaa haweenku waxma qabsan karaan waxaa jirta in ay ku filan yihiin gurigoodu aabbaha soomaaliyeed wuxuu ku tiirsan yahay ama lafdhabar uu u yahay waa hooyada soomaaliyeed baa lafdhabar u ah maadaama hooyadu aysan gurigeedu haddiisan aysan maamulkeedu uusan ka dhisnayn ninka markaas ciyaalka aabbaha u ah ee qaba haweenka soomaaliyeed mid kamid a waxaa lais oran karaa inaysan ahayn midaas min inaysan jirin laakiin waxaa jirta haweenka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ama dowladda dhexe ama maamul goboleedyada in ay ayagu ay buushgareeyaan baarlamaanka qeybtood oo la yidhaahdo haweenku qoondadaasay leeyihiin hala siiyo haddii dowladda maamul goboleedku ay ayagu ay garan lahaayeen waa hore ayay haweenku baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa kaleba ay ku dartami lahaayeen baarlamaanka qoondadoodana keli lahayn laakiin waxaa lagu buushgareeyaa ama culeyska lagu saara waxa ay tahay waa qolooyinkan deeqbixiyayaasha ama donoriska waxa loo yaqaano in ay ka mid noqdaan haweenku baarlamanka maamul goboleedyada ama dowladda dhexe oo kale laakiin haddii la isdhaho haweenku maxaa caqabad u keena haweenku waxaa caqabad u keena waxa weeye waa ragoodii iyo iyo maamul goboleedyadoodii baa u keenaya wax la yidhaahdo in la midabto koro waa tahay caqabadaha hadda aad ka dhawaajisay ee haysta haweenka guud ahaan gaar ahaan markaan usoo dadegno haweenka baahiyaha gaarka qaba qaabka ugu fudud ee isleedaha waa laga gudbi karaa waa eenke
run ahaantii markii la fahmo haweenka soomaaliyeed inay isku mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka qaba iyo kuwan baahiyaha gaarka qabin horta waa isku wada mid waxna waa wada dooni karaan markii la yidhaahdo maamulka ama baarlamanka ha noqoto ama golo wasiire ha noqoto ama agaasimayaasha ha noqoto xukuumad kasta ay ka mid yihiin haweenka baahiyaha gaarka qaba way ay qaban karaan waxaana leenahay kuwa lixaadka qaba iyo kuwaana qabin waa isku mid in la kala midabta kooro ma ahan
waa tahay haweenka hadda u tartamaya xiriirka kala duwan sida ha noqoto musharaxiinta intee ayay gaarayaan ma jiraa haween isu soo sharaxay oo doorkooda raba inay qeyb ka noqdaana muujiyaan
run ahaantii meesha aan hadda joogno magaalada kismaayo ma oran karno dad badan ayaa iska soo sharaxay sidaan ognahay waxaan u malaynaya inay tahay mid aniga keliya ah inay iska soo sharxeen laakiin waxaa jirta wixii la dhihi jiray hindis hab qoraalkii dastuurka oo lagu dareeyey in lagu maamul kasta ay ka mid noqdaan baarlamankooda laba qof oo ka mida dadka baahiyaha gaarka qaba waxaana rajeynayaa hadduu ilaahay idmo in maamul kasta hoggaankiisa madaxweynaha maamul goboleedyada oo kale sida madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan sida madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo kale doctor saciid cabdullaahi deni kan koonfur galbeed oo kale kulligood maamul goboleedyada shanta maamul goboleed inay fahmaan dadka baahiyaha gaarka qaba inay wax badan usoo kordhin karaan baarlamankooda
waa tahay adigu hadda waxaad ka mid tahay musharaxiinta u loolamaya qabashada xilka baarlamaanka maxay tahay waxyaabaha ku qorshaysan haddii aad ku soo baxdo xilkaasi waad qaban laheyd ama waa waxbaad ka bedeli laheyd aad is leedahay
xaqiiqiyan waxaa jirta waxyaabaha iga qorshaysan haddaa hal iyo laba aan kaaga sheego horta in ay dadka baahiyaha gaarka qabaan inay beesha caalamka iyo beesha soomaaliyeedba iyo inta islaam ahba ay arkaan dadka baahiyaha gaarka qaba inay wax qabsan karaan midda kalena waxaan usoo jeedinayaa maamulka meesha aan joogo markaas aan musharaxa aan ka ahay sida maamul goboleedka soomaaliyeed iyo jubbaland in maamulka oo markaas ugu sareeya hoggaanka haya axmed maxamed salaan oo kale inay u noqon lahayd ku dayasho in lagu daydo oo kale
fariinta aada u dirayso guddiyada soo xulo baarlamaanka ama ha noqoto odayaasha dhaqanka maxay tahay si haweenka fursad u siiyaan ogana mid noqdaan siyaasadda haweenka baahiyaha gaarka qaba
horta guddiga markii la dhaho labaa loo kala qaadaya markii guddiga doorashada la dhaho dadka baahiyaha gaarka qaba waxay hoos imaan doonaan markaasi waa guddiga doorashooyinka hab qabil kuma soo gelayaan dadkan baahiyaha gaarka qaba odayaal dhaqameedka oo kale marka ay tiraahdo waa dadka markaasi xaaskooda qaba laakiin dadka baahiyaha gaarka qaba waxay hoos imaanayaan dadka guddiga dastuurka markaas doorashooyinka oo kale dadka soo xidaya waxaan fariin u diraynaa madaxweynaha hoggaanka ugu sarreeya xukuumadda dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo jubbaland axmed maxamed islaan guddiga uu magacaabi doono inuu fiirin ma gaaraa u yeesho uuna kula dardaarmo in uu ku soo daro dadka aanan lixaadka qabin ama loo yaqaano dadka baahiyaha gaarka ah baarlamanka hadda lasoo xuli doono waa tahay rajadaada intee la eg tahay maadaama aad tahay musharax u tartamaya qabashada xilka filashada aad filanayso intay ladan tahay run ahaantii qadarta rabbi way dhacdaa laakiin rajada anigu aan qabo waxaan rajeynayaa mid boqolkiiba boqol ay tahay aan ka rajeynayo shacabkayga reer jubbaland iyo madaxda ugu sarreysa reer jubbaland inaan ka heli doono dhiirigelin iyo in ku-dayasho ay mudnaan doonto maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo hoggaanka u hayo axmed maxamed islaana waxaan rajeynayaa inaan kusoo bixi doono waxyaaba badanna aan ka bedeli doono baarlamanka markaasi anaguna lagu bedelay oo kale waa tahay gabagabadii barnaamijka aan kusii shaqeynaa suleeqo fariinta aad u dirayso haweenka baahiyaha gaarka qaba maadaama ay yihiin kuwa inta badan ku yar saaxadda siyaasadda fariin cenkee baad u diraysaa si doorkoodii ay ku lahaayeen siyaasadda kaalintooda ay u gutaan waa mahadsantaha walaashay adiga iyo idaacadda aada markaasi aada mas-uul ka tahay ama barnaamijka aad kasii daynayso run ahaantii dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa u dirayaa dadkaan baahiyaha gaarka qabanaya idinka isku mid ayaa tihiin waa sagaal bilood baad ku wada dhalateen hooyihii aabaa idin wada dhalay ma ahan inaad niyadda iska jebisaan maadaama aad haween tihiin lixaadkiinu haddii aad qabtaan oo ilaahay caafimaad daysay lixaadka waxaa la dhahaa qofku markuu uu wax neefsanayo caafimaadna uu qabo lixaad ka maqan ma lahan hadduu qofku aqoon leeyahayna akrisiya waxaa oranaa inay wax qabsan karaan dadka baahiyaha gaarka qaba marka waxaa fariin u dirayaa inaysan marnaba haweenka baahiyaha gaarka qaba aysansan iyo jibin mar walba masraxa siyaasadda ha noqoto xitaa agaasime ha noqoto xitaa xoghayn oo kale in ay macnaha raadiyaan aysan ka daalin mar walba xitaa iskuulaadka oo kale in ay ka noqon karaan macalimiin inay wax ka noqon karaan inay ka manager wax la yidhaahdo ama maamul oo kale ka noqon karaan marka inays ismiyijibin ee mar walba ay isdhiirigeliyaan meel kasto ay joogaan iyo meel walba oo furiintaydu ay gaarayso faquuqa ay la kulmaan dadka naafada ah, gaar ahaan haweenka ayaa waxay niyadab ku riday haween badan oo la nool naafanimada oo wax bartay karti awood u leh inay bulshada wax la qaybsadaan inkastoo arrimahaasi ay dhibaato badan ku hayaan haweenka naafada ah ayaa haddana waxa ay aaminsan yihiin in qaar ka mid ah haween naafada u ololeeya dadka naafada ah in ay bulshada wax la qaybsadaan in dadka soomaaliyeed ay hadda in ay hadda dhammaan ay sidii hore wax ka fahmayaan awoodda ah dadka naafada ah sidoo kale naafadu ay maanta awood u leedahay in ay raadisato xaqa ka maqan gudoomiyaha ururka naafada jubbaland shukri siciid axmed oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u tartamaya ka mid noqoshada mudanayaasha aqalka hoose ee golaha shacabka soomaaliya oo aan ayadana wax ka weydiiyey caqabadaha heesta haweenka baahiyaha gaarka qabo oo uga mid noqon waayeen siyaasadda ayaa iiga faallootay waxayna ii sheegtay in la liido haweenka laguna faquuqo baahiyaha gaarka ay qabaan taasina ay tahay caqabada ugu weyn ee haweenka naafada haysataa bismillaahi waa run horta anigu guddoomiyaha ururka naafadaan ahay isla markaana xildhibaan musharaxa waxaan rabay inaan xildhibaan noqdo waxaan igu kalisba dadkii naafada ahaa ee dadkii baahiyaha gaarka qabay weliba doorkayaga ma helno haddaan dumar nahay dadka naafadao dhan guud ahaanba ma helan guud ahaana ma helaan waxaa dhici karta in maaragta caqabado fara badan ay hortaagan yihiin baad moodaa caqabadahaasoo ka mid ah dadka naafada ah ina yidhaha waxna ma yaqaanaan inaysan usoo istaagi karinna ay dadka u malaynayaan arrintaana ma aha dadka baahiyaha gaarka qabo waa dad aqoon leh maaragtay waa dad tartami karo oo maaragtay dadkan kale oo caadiga la mid ah waxayna rabaan mar kastaba inay siyaasadii wax ka galaan shaqooyinkii wax ka galaan ilaa heer wasiir ay galaan arintaas aniga hadda waxaa igu qasabtay dadkii baahiyaha gaarka qabay wax u dooda iyo maaragtay wax u hadlaayo iyo maart wax wax u qabanaayo anaga runtii ma anaa arkin haweenkana doorkii way ka gaabiyeen boqolkiiba soddon baanu leenahay haddii aan nahay haweenka boqolkii soddonkiiba wax ku leenay marka hadee intii xoog leh ha ordaan hadday noqoto ma suuragelayso shuruucaa jiro shuruuc waxaa jirto hadda ii sheeg dadka dadka naafada baahiyaha gaarka loo keenay oo ka mid ah inaanu siyaasadda ka qaybgeli karno in maaragtay shaqooyinka yaalla aan ka qaybgeli karno in wax walba oo maaragtay qofkii bani-aadanka qaban karay inaan ka qaybgelayno ayaa taalo marka sidaa daraaddeed ayaa hadda musharax xildhibaan anigu aan u ahay laba qof oo kale oo haween ahna way taagan yihiin inay noqdaan xildhibaano maadaama adiga aad ka mid tahay da musharaxiinta xildhibaanada u tartamaya dowladda federaalka maxaa kugu dhaliyey maxaad isleedahay waad kusoo kordhin kartaa haddii aad noqoto ama aad qabato xilkan maasha allah wax fara badan baan kusoo kordhin lahaa waxaan adigu kor u qaadi lahaa haweenka naafada ah haweenka oo idil ana wada dhaxday haddana qusuusiya haweenka naafada ah arrinta igu kaliftana waxa weeye haweenka naafada oo marnaba aan lagu soo darin siyaasadda ayagoo marnaba la fiirin oo la takooro ma garatay marka arrimahaasaa maaragtay igu kaliftay inaan maaragtay musharax aan noqdo waxaa tahay gudoomiyaha ururka naafada weli ma u doodeen xaquuqdiina si aad ku heshaan ka qaybgalka siyaasadana aada door ugu yeelataan haa way jirtay marar fara badan annagoo maaragtay hadal iyo qoraalba aan qorayno baarlamaanka aan waraaqo fara badan aanu geynay annagoo markaa aanu rabno in nalagu daro maaragtay siyaasadda nalagu daro oo aanu xilalka maaragtay hadda jiraan aan ka mid noqono hadduu xildhibaan noqon laha haddii wasiir ay noqon lahaydba
waxyaabahaasi aada samayseen ee awololahaasi wax ma ka soo baxay oo isbeddel ma keentay wax ka soo baxay ma jiraan wax ka soo baxay ma lahan laakiin haddana anagu isdhigan mayna mar walba waxaan u taagannahay doorkaygasaan ku heli lahayn odayaasha waan la hadalaa maaragtay guddiga waan la hadlaa guddoonka waxaan rabnaa inaan la hadalo hadda ka hor waan la hadalnay guddiga doorashooyinka marka waa u taagannahay waxaan ka codsanaynaa haddii alla idmo in nalaku daro madaxweynaheena xitaa in maaragtay boqol jeeraan waraaqa u qorannay baarlamaanka waa u qorannay hadalkaygu hadal gaaban ma ahayn marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa sidii aan wax ku heli lahayn oo haweenka doorka aan leenahay aan u heli lahayn waa tahay waxyaabahaasi aad dhana kasoo dhawaajisay caqabadahaasi maxaa ka hortaagan ee a- in ay suuro galaan haweenkana een baahiyaha gaarka qabana doorkoodii uu u noqdo mid muuqdo maxaa ka hortaagan aad isleeda waxaan isleeyahay waxaa ka hortaagan een, anigu maba jiraan wax ka hortaagan laakiinse caqabadaha ka hortaagan waxaa ka mid ah haddii haweenkii naafada oo la takooray takoor baa ka mid ah gesid baa ka mid ah in aan waxay la moodaya haweenkan ay wax qaban karinba waxaa ka- waxaaba dhici karta inaanu ka karti badannahay ka daacsannahay dadka wax qabanaya maanta ee joogo in anaga aanu ka karti badannahay oo maaragtay daacadnimada iyada iyo wax aanu qabanayno ay ka- ay tahay mid meel dheer oo maaragtay muhiim ay gaarsiin lahayd dadka marka waxaan dhihi lahaa haweenka baahiyaha gaarka qabo in il lagu eego sida aga mid noqon lahaayeen hadda ma hayno qof naafo ah oo xil haya ma jiro waana ka mid nahay marka arrintaa dib ha loo eegaan dhihi lahaa hadda se waxaad moodaa in naafadii lasoo fahmayo oo ma aragtay dhawaaqeennii faraha badnaa ee aan ka hadlaynay oo aan maamulka u tegaynay haweenka aan la hadlaynay in hadda waxaad moodaa sidii hore inay kasoo yargaaban tahay insha allah waxaan ku rajaweynahayna hadda inaan xilalkaa aan ka mid noqonaan helo haddii alla idmo Een, waa tahay adiga hadda waxaa tahay musharax xildhibaan een, maxaad filanaysaa oo rajeynaysaa inaad kusoo baxdo Een, rajadaadu intay la dhan tahay rajadaydu aad iyo aad bay u fiican tahay waxaana rajaynayaa inaan kusoo baxo musharax xildhibaan ee aan hadda u taaganahay inaan kusoo baxo ayaan rajaynaya anigoo ah guddoomiyaha ururka Een, caqabadahaasi een, hortaagan ee ka mid tahay in een, naafadii een, la faquuqo ama la midibto kooro Een, sidee looga gudbi karaa ayaad isleedahay waxaa loogu gudbi karaa haweenka in ay meel alla meesha shirar ku leeyihiin looga soo qayb geliyo haweenka naafada ah waxaa loogu gudbi karaa inaan haweenkan la faquuqin naafada ah in waa la mid aqoonta ay wataan bay wataan digriga ay wataan bay wataan ii sheegay eh, sida ay yihiin waa is- waa isku wada mid marka waxaa looga bixi karaa ayagoo xuquuq aan jirin wacyibadin fara badanna la maaragtay la la keeno oo loo soo istaago ayaa looga bixi karaa xuquuqaha Een, haweenka ayaga een, baahiyaha gaarka ah qaba ee aad u tahay guddoomiyaha guud ee ururka naafada Een, ma yihiin kuwa dhiiran oo u diyaarsan inay siyaasadda qayb ka noqdaan maasha allah maasha allah aada iyo aad aada oo weyn aada oo weyn aad bay ugu taagan yihiin in hadda shirarka ay qabtaan haweenka maaragtay baahiyaha gaarka qabo waa shirar isdaba joog ah ayagoo isla markaa ka hadlaya in ay maaragtay kusoo baxaan xilal fara badan raadinayo had iyo habeenna u taagan inay wax helaan waa kuwo u taagan inay wax noqdaan wayna rabaan inay maanta maaragtay haweenkii naafada ahaa iyo haweenkii kale isku mid laga dhigo ay doorkan ay leeyihiin boqolkii soddonkaba ahaaba inay wax ka helaan hadda ka hor annagu waan ka hadalnay maarta ururka degmada waan kala hadalnay haweenka laakiinse annaga ururada kale haddaan ku tala jirna haddii alla idmo inaan la hadalno Ah, marka sidaa daraaddeed ayay hawshii waxaan jecelnahay haddii alla idmo inaan ku guda galno haddana diyaar waxaan u nahay inaan wax ka noqono annaga haddaan nahay maaragtay haweenka baahiyaha gaarka ah waa tahay Een, ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad u direyso een, haweenka een, baahiyaha gaarka qaba sidoo kale een, dadka soo xula een, ku howlan barnaamijyadan een, in ay dadka duurka siiyaan siyaasadda odayaasha dhaqanka oo kale fariinta u direyso maxay tahay arintaan u diraya awalan waxay tahay horta gabdhaha baahiyaha gaarka qaba meel kastay joogaan gabdhaha aqoon-yahanada waxaan ka codsanayaa in ay meel kasta ay joogaanba isoo taagaan inay maaragtay mse- maar- wixii maaragtay ayaga dantooda ah iyo wixii siyaasadda maaragtay kaga jiraan waxaan kaloon aniga fariin u dirayaa dadkan ka shaqaynaya oo olahan maaragtay doorashooyinka inay hoos u eegaan haweenka baahiyaha gaarka qabo haweenkii kale waxaan islaayay wayba xoogsanayaanbo laakiin kuwa kan baahiyaha gaarka qabo ee maaragtay la- takoorka maaragtay lagu haayo iyo caqabadaha faraha badan ee lagu haayo in dib loo eego iyagoo maaragtay una seexeynayo haweenkooda marka loo eego caalamka dadka baahiyaha gaarka qabo ah ayaa ah kuwa ugu wax soo saarka badan sidoo kale waxa ay door muuqda kaga jiraan siyaasadda ayagoo soo bandhiga awoodooda waxqabad dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka haldoorka haweenka waad kala socoteen radio kismaayo codka jubbaland anigoo abshire cabdirashiid xuseen ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka intii aan ku kulmi doonno barnaamijkan meydka xiga waa bahda radio kismaayo oo idin leh maalin wanaagsan
haweenkeenu waa door waharyeeya dacada haweenkeenu waa door